xiisada halkan iminka ka ogan annagu waxaanu ka qabnaa nabad waxaanu leenahay waxaanu dhaqaajina ciidanka iyagu wuxuu u kala guuray laba deegaanoo isku mid a duulimaad kuma nahan cidna dagaalna uma taaghayno ma rabno soomaaliya iyo somalilan waxooda waxaanu jecelna wada hadal iyo nabadgelyo inaanu ku dhammaysano waanu ismaandhaafsanahay soomaaliya iyagu waxay maskaxdooda u sawiraysaa inay xukumaan somalilan oo qayb kamid tahay taana sharciyan iyo caqliyan iyo haddii aan la yidhahdo maanta sida xaalku yahay way ogyihiin in somalilan beri hore ka tirtay qaran haysatay oo qaran jira oo xadkeeda ilaashanay ay tahay sharci ahaanna annagu waxaanu xadkaygu yahay kii isticmaalku dhigay qarniyaal ka hor oo afkordham ku dhaqan tahay waxaanu leenahay walaalahayo colaadda iyo durbaanka weliba qabaliga ku fadhiyaa danay nooma aha eh aynu kala nabadgalno marka madaxweynayaashii ka horeeyey ee somalilan iyo madaxweynayaashii hore ee puntland marka ay xaaladdu halkan gaadho in badan bay puntland iyo somalilan isku dhacdhaceen ilaa laascaanood oo aaggaa sool qaybo ka mida iyo sanaag bariba laakiin teleefonkay qaadan jireen way wada hadli jireen ma wada hadasheen adiga iyo madaxweyne cabdiweli horta cabdiweli waa gobol soomaaliya ka mid ah anugu dee gobol faragelin baan u arkaa inaan la hadlo cabdiweli maya cabdiweli maa la hadla annagu waxaan hadlaynaa madaxweynaha federaalka soomaaliya oo soomaalida aan isku haysanno waa laba jamhuuriyadoo walaalaho siyan baynu nahay isaguna la meena gobol iga mid aata isaga wada hadal naga dhexeeya isaga inaan wada hadalno oon miis wada fursanaa anaaba caalamkii cidba weydiinaya waa isaasaan wadana wixii taa dhaabsanay waa khasaare labada dhinacba dad noo kala telefoonka noo kala qaadayna waa jira noo kala warqaaday wuxuu hadalkayga ku dhammaaday oo ay ka mid yihiin dee hay-ada iyo dowladda iyo qoladan international communitiga labadayadoo wax laga haya oo anigu hadda aan leeyahay waxaanu jecelnahay inaanu arinta soomaaliya somalilan wada hadal ku dhammayno isu nimaadno madaxweyne farmaajo oo aanu ka wada hadalna war maxaynu ku kala baxnaa annaguna qaran baanu nahay meel somalilan la yidhahdo idina soomaaliya halkaa inaynu ka duulno isagu wuxuu odhanaya dacwadtiisaga taalla hadda laakiin ogow ciidamada puntland iyo ciidamada somalilan waxay is hor fadhiya oo khatar ay tahay oo wakhti kastaba ay dhici karto in dagaal dhaco dad badanoo loo baahna inay ku dhintaan xadkii somalilan iyo soomaaliya waxaan u jiraa toddobaatan kilomitr halkaana ma dhaafayno kumana soconno inaanu dagaal maanta galno mid kaleaan kuu sheegaya xadka somalilan iyo somaliya udhexeeye musacabirka sameeyey garow toddoba kilomitr buu jiraa mas-uuliyadda iyo dadnimada iyo walaaltinimada nama siinaysa inaanu dagaal u jirsin garowwe colaad toddoba kilomitr ma qabantaa mana tagaya ciidankaygu hadday iyagu toddobaatan kilomitr nagu soo duulaan dee horena waa isdaafacayna
waxaad kaloo ka hadashay shirkaaga jaraa-id wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan inkastoo biliya maalmaad haysay xukunka imaka bal ka wara wadahadaladaasi diyaar baan u nahay inaan wada hadalno dowladaha jaarka waa u sheegnay qolada united nationska waxaynan ku aragay waa u sheegnay waxay somalilan diyaar u tahay inay nababaad iyada iyo soomaaliya u wada hadlaan oo waxay dhexdooda ay nabadgelyo ku dhammaystaanayo hadal waana qabaa soomaali markay isu timaado inay heshiinayso